tan ethoobiyan soo marnay dabeedna saasaan saxraaga usoo galnay aduu xooshish baan soo marnay lacagaan laga soo shubtay dadka xooshishaasoo lagu qaraaco marka ninkii magafaa'ayna haystay aduu shaksi ahaanteeda waan ka soo baxay wallahi horta dee haddaan nahay soomaali yani anuu maanta matalaya dadka soomaaha iyo soomaalida ku dhaqan caasimada libiya wallahi horta xaaladeedu aad bay u cad magaranaysaa iyo hooseysa maanta haddaan idhahdo waan ka sheekeynayaa badan baan uga sheekeynayaa dhibaatadan meesha nagu haysta mid aan soo koobi kara maaha waa mid maxay dal qofka arkaya garan karo dhibaatada maanta nagu haysataa caasimada libiya hay-adda iomta marka hore anuu ugu sijina unis arta oo ku jira jeelka taajuura oo ahaa dadkii uu ku dhacay qasabka maxay doolay qaric dagaal diyaaraddu ay soo duqaysay jeelka taajuura dadkii laga soo qaaday baan ahaa dadkii g d f lagu xereeyay baan ahaa unis arta inta wax noo qawoweyda ayay tiri dibadda u baxa markii aan nihi unis artaan ka nihi jabay aan ogaaday dalkayga meel dhaanta inaanay jirin aan dalkii aan qoray aan sugay saddex bilood maanta shan bilood maraysa aan sugaya safarkiga markuu safarka soo baxayna marba hay-ad weyn nooma qabanayso